waxaan ka waxaan ka hadlaynaa arrimaha baydhabay kasoo ka dhacay oo macnaha xaq macnaha gobolka shabeellahoos uu lahaa oo la duudsiyey ay la duudsayeen raggii ka baxay muqdisho macnaha gobolka shabeella hoose waa asal xamar waa la degan yahay diimaada degan diraa degan hase yeeshee boosaas waa degan tahay ilaa kismaayo waa degan tahay laiskama diidana laakiin asalki waa gobolka shabeella hoose marka shirka muxuu aha baydhabo laga furay ilaa mudugoyo socday xaq una ah in laga wado awalgu gobolka shabeelle hoose raggii joogay in la wado waa ahayd macnaha laga wadana rag baraadir jooga xamar jooga ayaa meelaha laga waday aha shirkiibaa digay haddii la waxaa adag in xaqii gobolka shabeelle hoos waxaa la duudsiyo amba dhulka lala galo goorte mid aan yeeli doona maahan haddii aan nahay gobolka shabeella hoose mid aan yeeli doona maaha midda weligayna aan yeeli doona maaha taas waxaa ka xidhnaa dhimasho intay gabar naga dambayso ma garata waa gartay marka waxaad igu tiri xaqii gobolka shabeellaha hoose ayaa la duusiye waa ayoo cidda duusinaysaa waxaa duudsiyey macnaha dawladda saddexda gobol oo lagu dhisay baydhabo ha duudsiyee laakiin talada waxay ka go'day raggii laga waday xamar ragga xamar laga waday ayaa xaqii u doodo lahaa uma aysan doodan waa ka seexdeen waxaan qabnaa anaga niyigayna ahaan aan ka shirnay maanta shir jaraa-id ka dhacay gobolka shabeella hoose degmooyinkiisa kamida shir jaraa-id baa ka dhacay odayaal indheergarad culamo awdiin ilaa saraakiishii gobolka ka shirtay ma garata waa gartay marka haddii ay ka shirta go-aanka ay ka gaartaa waxay tahay laba maado muddo gobolka shabeella hoose muddo laba sanay xabad ku socota dagaal ka socday dagaalkaas wuxuu ku socday in laga helo nabadgelyo gobolka in laga helo muxuu ahaa caaqida dambe gobolka cid dawladani waxay ku dhisan tahay federaal federaalka oo lagu dhisay macnaha dawladda federaalka lagu soo dhisay awal waa u taaganahay mana diidini diyaar baan u nahay wixii ka dambeeyey nin la arka gobolkiisana waxaa fakari diyaar buu u yahay anigana diyaara u nahay
waa gartay marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhinaciina kolley liiska waad aragteen baan filayaa wasiirada la magacaabay marka maxaad ku dhaliilaysaan oo diidantihiin maxaad rabteen in la idiin qabto waxaa ku dhaliilaynaa anaga intaan waxaa u taagnayna baktiga hoostaayna yiilay waxaa go-aankayna ahaayay inaan iska jiidno banaanka iska gelino diyaar uma nihe baktigii aan iska jiidna in laguna soo jiido diyaar uma nihin umana noqon doono umana noqon doono qaab nooceba waxay u rabteen oo in la idiin sameeyaa waxaa naloo sameehaa diris baan leenahay gobolka shabeella hoose waa la ogyahay diris baan leenahay oo xaq baan leenahay diris kalena wax uma diidini dadkii xaq nagu leh wax uma diidini limaa xaq nagu laheen wax uma ogolni mana yeeli doono taa taas waxaa ka xignaa digaal dawladda saddexda gobol ee shariifka oo hogaamiyo aninka waxaa u taaganahay in aan soo dhaweyno waxaa u taaganahay in mataqaa dawlad cusub oo hadda soo kabaxa oo macnaha la magacaabo waaye gacmo furo inaan kusoo dhaweyno anaga diyaar baan u nahay galaafyo hadday wado diyaar uma nihin gurbaan haddii la habo waxaa la rabaa goob la keeno anaga goobtii baan taaganahay ma garatay gaartay marka hadda labee goorabaad wixii la magacaabi lahaa waa la magacaabay haddaad leedihiin waana kasoo horjeednaa waxgaradkiina gobolka shabeellaha hoose xalka muxuu ku jira qaab noocebaad ku qanci kartaan oo la idiin samaynayaa anaka waxaa ku go-naa xaqii aan lahayn mid kastoo caaqil ah amba siyaasiyiin ah waa ogyahay waana fahmi karaa ma garata wax alla wixii xaq waan leenahay ayaa anaka miiska aan ka rabnaa haddii aan ka waayno xor baan nahay dawladda waa federaal waxaa ku xiran karnaa anaka deegaan naga jiraa jubbooyinka hadda waxaa u taaganahay culumadayna iyo caamadaynaba wafuud baa naga diyaar ah haddii jibaad aan ka helno aan ka helin afar iyo labaatan saac ugu dambeyn afartan iyo sideed saacadood haddii jibaad aan ka waayno walaalahayna baay oo shirka macnaha lagu qabtay haddii aan ka waayno wafuudii jubbooyinka loo aadi lahayn hadda diyaaray naga tahay anaga ugu dambeyntii qaabkaad wuxuu rabtaan haddii la idiin sameyn waayo qaabka hadda wax loo maray un ay wax ku socdaan maxaa idiin go-aana waxaa noo go-aana in aan ka go-no gobolka macnaha baay iyo bokool saddexda gobol oo had layskugu xiray anaka waxaa u aragnaa saddexaas gobol inay tahay gobolka shabeellaha hoose shaqa ay ku laheen waan ku xirmi doono jibrooyinka